takhir kaa maqsuuru calayhigiisu kuu noqonayo bal haddaan eegno huwa almuqadamka xagga hore yaallo weeyaan taqdiimu maa xaquhu taakhiir maqsuuru calayhiga markaad doonaysid daa'iman waa ka xagga ugu horreeye yaalla naxwu cala allaahi tawakalna ilaahay un baanu tala saarannay mee maqsuuru calayhigu waa cala allah weeyaan mee maqsuurkuna waa atawakul tawakulka waa masderka dee tawakulka ayaa maqsuurkiiya mee dariiquna waa taqdiimka dee cala allah la taqdiimiyey taqdiimu maa xaquhu taakhiir soo maha dariiquna waa kaa inaad fahanteen sow lama moodo cashirkaa waynu ku yar dala nasanay miya mulaaxadaat lilqasri qasriga waxa u ahaaday biinamaa lagu qasriyo maziyatun maziye ayaa cala alcadfi uga ah wuxuu ku leeyahay inamaada markay qasriga faa'iideynayso waxay ka sarraysaa ama ay ka cajiibsan tahay markii cadafka uu qasri faa'iideynayo liannahaa iyadu lilqasri biinamaa maziyatun cala alcadfi idinma qorayo miya lilqasri waxa uu ahaaday biinamaa lagu qasriyo maziyatun maziye ayaa u ahaaday cala alcadfi bayna uga ahaatay liannahaa tufiidu waxay faa'iideysaa alihbaata ihbaat lishayi shay wax loo sugayo iyo wanafya anfin can hayrihi laga anfinayo dafcatan waaxidatan inamaadu mar qura unbay isbaatka iyo nafigaba wada faa'iideysaa mar quray hadda wada faa'iideynaysaa buu ku leeyahay sowma xoog badno bikhilaafi alcadfi cadafka si khilaafkii oo fa inahu yufhamu minhu waxaa laga fahmaa alisbaatu awalan cadafka maxaa laga fahmaa marka koobaad isbaat uma nafyu haaniyan aw cagsuhu ama sidaa cagsigeed haddaad tidhaahdo alfakru bilcilmi laa bilmaal awel maxaad fahantay alfakru bilcilmi intaa maxaad fahantay isbaat sow maaha laa bilmaalna maxaad fahantay nafyi sow maaha laakiin inamaada inama almu'minuuna ikhwa kolka la yidhaha mar qurun baad fahmaysaa nafyiga isbaatkaba inay mu'miniinta keliyihina walaala yihiin waxaan mu'min ahayna ayna walaala ahayn mar qurun baad fahmaysaa kolka kana ka cajiibsan buu inamaada ka yaabsa ka cajiibsan waad aragtaa alqasru qasriga bitaqdiimi taqdiim lagu qasriyo waa taqdiimu ma xaquhu taakhiire laa yudallu calayhi laysma tusiyo haddaba qasriga bidariiqi alwadci ka halaathati aluwal saddexda hore oo kale sidooda wuxuu doonayaa inuu ku yidhaahdo taqdiimu maa xaquhu taakhiir saw qasriga kuma tusin jirin dalaaladaa qasriga iminka dalaaladii buu galayoo dalaaladu waa fanulwadci weeyaan waa fani balaaqaba ka baxsan weeyaan haddaba dalaalada uu ku tusinayo taqdiimku qasriga dalaaladaasi ma aha buu ku leeyahay mid wadciya oo carabi umayn dejinin sida saddexda kale loogu dejiyey saddexda kale dalaaladooda qasriga ay kutusinayaan wadci weeyaan laakiin kani taqdiimkaasi dalaalada uu kutusinaya qasrigu wadci maahoo carabi umayn dejin saw iminka moxamed laynooma bixinin waa laynoo bixiyo saasoo kale looguma bixinin looma dejinin bal e marjicu dalaalatihi dalaaladiisu halkay u noqonaysaa ila dawqi saliim waa dawqa saliimka ah weeyaan buu ku leeyahay iyo walfikri saa'ib waa fikirka asiibaya ee saa'ibka ah weeyaan buu ku leeyahay wayusama waxayna ku wayusami waxay ku magacaabaan culamaau almacaani culimadii culamaau ulmacaaniga ahay atakhsiisa takhsiiska almustafaad laga faa'iidaystay min hadihi alwasaa'il bilqasri takhsiiskan maxaa lagu magacaabaa qasri wayusamuuna waxay ku magacaabaan alwasaa'ila wasaa'ishana kuwii dee keenay weeyaan nafsaha nafteeda duruq alqasri wasaa'isha laftirkeegana duruq alqasri baa la yidhahdaa halkaasna wuxuu kaga baxay mulaaxadadii yarayd almabxath athaani mabxadkii haaniga ahaa ayuu doonayaa sheekhu mabxadkii haaniga ahaa ayuu doonayaa sheekhu in halkan iminka loo sharxo ama loo yar taataarto waa mabxadkii haaniga ahaa mabxadkaa haanigihi fii taqsiimi alqasri qasriga qaybihiisa ayuu ku sugan yahay biictibaari alxaqiiqati waalwaaqic ilaa qismayn haddaba xagga xaqiiqada iyo waaqica marka loo eego qasrigu waa laba qaybood qasrigii xagga xaqiiqada marka la eego laba qaybood buu noqonayaa qasrun xaqiiqiyun midi waa qasri xaqiiqiya buu ku leeyahay wahwa isagu an yakhtasa inuu ku gaar noqdo weeyaan almaqsuuru maqsuurku bilmaqsuuri calayhi maqsuuru calayhiga bixasabi alxaqiiqa aw idica idicayn meesha lasoo geliyo weeyaan bixasabi alxaqiiqa waalwaaqic waa bian laa yatacadaah inuuna gudbin ilaa hayrihi uuna u gudbin aslan asal ahaan naxwu laa ilaaha ila allah maqsuurku muxuu ahaan jiray ilaada kaka dambeeya sow maaha maqsuuru maqsuuru calayhigu sow ilaada kaka dambeeya maahayn maqsuurkuna ku ahaa ilaaha sow maaha haddaba iminka ilaahay sifadaynu ku qasrinaynaa waa uluuhiye sow maaha sifadaasi ilaahay waxaan ahayn may u gudbi kartaa mid labaadoo ilaaha maa la heli karaa laa ilaaha ila allah kolkaynu leenahay wax xaq lagu caabudaa ma jiro oon allaah ahayn kolkaynu leenahay wax kale oo isna xaq lagu caabudo maa la heli karaaba sow ilaahay keliya sow maqsuurku maqsuuru calayhiga keliya kuma gaabno sow uluuhiyadu maqsuurku sow ilaaha maaha masjirkiiso uluuhiye maaha uluuhiyadu hadda ilaahiyaha odhanina ilaahiya ila iska ilaaliya inaad ilaahiya tidhahdiin eeg uluuhiyadu sow ilaahay keliya kuma gaabno allah sow kuma gaabno uluuhiyadaasi waa maqsuurkii allahna waa maqsuuru calayhigii uluuhiyadaasi waxay ku gaaban tahay ilaahay unbay ku gaaban tahay subxaanahu watacaala ilahay keliya unbay ku gaaban tahay laa ilaaha ila allah waa qasri xaqiiqiya weeyaan qasri xaqiiqiya iyo wa qasrun idaafiyun ka labaad idaafi baa la yidhaahdaa wahwa an yakhtasa inuu ku gaar noqdo weeyaan almaqsuuru maqsuurku bilmaqsuuri calayhi maqsuuru calayhiga bixasabi alidaafati markii loo idaafeeyo iyo wanisbati markii loo nisbeeyo ilaa shayin shay aakhara kale mucayanin oo gaar ah laa lijamiici maa kii dhammaantii marka loo nisbeeya se ma aha cadaahu isaga ka soo hadhay naxu maa khaliilun ilaa musaafirun waxa socdaalu baxayey khaliil iyo axmed labadaa nin baa socdaal gelayey socdaalkii yaa kolkaa galay si toosa u galay khaliil unbaa galay ayaa ka hadhay haddaba axmed baa ka hadhay waxaad odhanaysaa maa khaliilun ilaa musaafirun kolkaa khaliil maxaynu ku qasrinay safar cid kaloo musaafirhi ma jirto oon khaliil ahayn baynu nidhi adduunka ma khaliil keliya musaafir ka ah waa maye waa idaafiyo khaliilkan kolkaynu isaga keliya socdaal u baxay leenahay axmed baynu u nisbaynaynaa waa idaafo axmed baynu u idaafaynayna markii axmed loo eego khaliil unbaa socdaal u baxay ee axmed ma bixin weeyaan adduunka kaleo dhan looma eegayo idaafigu waa nooca xaqiiqiguna wuxuu ah adduunka kaleo dhan oo loo eego laa ilaaha ila allah kolkaa tidhaa adduunka oo dhan dee wax ilaah xaq ah miyaa laga helayaa oon allah ahayn waa maya waad aragtaa wa qasrun idaafiyun iyo qasri idaafiya weeyaan wahwa an yakhtasa inuu ku gaar noqdo weeye almaqsuuru maqsuurku bilmaqsuuri calayhi inuu ku gaar noqdo bixasabi alidaafati xagga idaafada markaynu ka eegno iyo wanisba ilaa shayin aakhare shay kale loo loo nisbaynayo mucayanin oo mucayana laa lijamiici maa kii dhammaantii kolka loo nisbeeye semaya weeyaan cadaahu ka soo hadhay naxwu maa khaliilun ilaa musaafirun khaliil ma aha nin musaafira mooyaane wax kale buu ku leeyahay fa innaka adigu taqsidu waxaad u jeedaa qasra safari safarka inaad ku gaabisid calayhi isaga sheekh wuu khaldamay qasra safari calayhi saasuu yidhi saw maahayn qasra safari calayhi kolkuu yidhi siladaa iska ilaaliya ma idinkana mu mu i raacay ma sida idaasoo kale unbuu qorayaa eeg qasra safari safarkaa la gaabinayaayo safarkaa maqsuura calayhi isaguna maqsuuru calayhi buu noqonayaa sidan macnahan uu qabo kolkaad eegto waa khalad khalad weeyaano waxa weeyaan inuu yidhaha ba ahayd qasrahu calaa safar baa loo baahnaa calaadu kay gasho eeg calaadu kay gashaa maqsuuru calayhiya qaacidan ku siinaya kolba kay calaadu gashaa maqsuuru calayhiya iminka ma haddaba calaadu saw ma garin khaliil ma khaliil baa maqsuuru calayhi ahaa tusaalahaynu soo qaadanay maa khaliilun ilaa musaafirun kolkaynu naa maqsuuru calayhigu keebuu ahaa saw musaafirka ma ahayn dee safarka calaada geli kolkaa wuxuu ku leeyahay fa innaka adigu taqsidu waxaad u jeedaa qasra khaliilin khaliil qasrintiisa halka safarka khaliil baa ku jira qasra khaliilin khaliil qasrintiisa calayhi calaa safar safarka lagu qasriyo binisbati markaad u eegto lishaksin shaksi hayrihi isaga hayrkiya ka maxmuudba weeyaan maalan walaysa qasduka qasadkaagu maaha annahu laa yuujadu inaan la helaynin musaafirun musaafir siwaahu ka soo hadhay idil waaqicu waaqica ayaa yashadu markhaati kacaya bibutlaanihi kaa baatilnimadiise waaqica ayaa markhaati kacaya arrinkaasi arrin waxba kama jiraan ah inuu yahay halkaasna sheekhow ma haysaa kitaabkiiba waynu waynu naqdinayey almabxath athalis mabxadkaa saddexaadna bal haddaan eegno isagoo iska kooban yahaan filayaaye mabxadkaa saddexaad fii taqsiimi alqasri qasriga ayaynu qaybinaynaa biictibaari darafayhi xagga labada daraf markaynu ka eegayno qasrigii ayaynu qaybinaynaa labada daraf maad garanaysaa labada daraf maxay ahaayeen sow maqsuurka iyo maqsuuru calayhiga ma ahayn labadaa daraf maqsuurka iyo maqsuuru calayhiga markaynu eegayno ayaynu qaybinaynaa yanqasim wuu qaybsamayaa alqasru qasrigu wuu qaybsamayaa biictibaari darafayhi labada daraf markaynu ka cibrayno labada daraf waa almaqsuuri iyo walmaqsuuri calayhi sawaaun waxa siman a kaana alqasru qasrigu ahaa xaqiiqiyan xaqiiqi ahaa am idaafiyan ama idaafi ahaaye ilaa nawcayni baynu u qaybinaynaa labada daraf markaynu eegno qasrigii labaynu u qaybinaynaa ka koobaad waa qasru sifatin sifaynu qayb ayaynu qasrinaynaa calaa mawsuuf baynu ku qasrinaynaa calaadu kay gashaa mar kasta maxaanu isku ognahay soo maqsuuru calayhiga ma aha markaa sifadaasi waa maqsuurkii mawsuufkuna waa maqsuuru calayhigii weeyaan qasru sifatin sifaynu qasrinaynaa calaa mawsuufin mawsuuf baynu ku qasrinaynaa wa mithaaluhu min alxaqiiqiyi qasriga xaqiiqiga ah haddaba oo qasru sifatin calaa mawsuuf ah wuxuu noqonayaa laa raasiqa ku adduunkan arsaaqaa ma jiro ila allahu ilaahay mooyaane ayaynu iminka maqsuur ka dhignay maqsuurku waa maxay waa raasiqnimada saw ma ahayn raasiqiyada saw ma ahayn maqsuuru calayhiguna mee saw allah ma ahayn haddaba ityaanrisqigu muna sifo ahayn ityaanrisqigu waa sifo allahna dee waa mawsuuf kii sifada qaadanayay weeyaane sifada raasiqnimada ku sifoobayey weeyaan qasru sifatin calaa mawsuufin maxaana loo yaqaanaa waa qaybtii xaqiiqiga wa mihaaluhu min alidaafiyi qasru sifatin calaa mawsuuf oo idaafiga ka socotaana laa zaciima hogaamiye ma jiro ilaa sacdun sacad mooyaane laa zaci laa zaciimun ilaa sacdun laa zaciimun ilaa sacdun wax zaciimoo hogaamiye ihi meesha ma yaallo oon sacad ahayn kolkaa la soco oo xaqiiqa maaho adduunka oo dhan dee masacad unba hogaamiye ka ah waa maya xaqiiqi ma aha waa idaafiye oo laba nin baa la isku qabtay kana hogaamiye kana hogaamiyaa la isku qabtay zaciim iyo cumar kolkaasaad sacad iyo cumar kolkaasaad odhanaysaa laa zaciimun ilaa sacdun kolkaa ayaa diidaysaa kolkii loo idaafeeyo cumar dee kanuun baa amaxay waa idaafiye ma arkaysaa laa zaciimun ilaa sacdun kolkaynu nidhaa qasrigaasi idaafi buu noqonaya midda kale zacaamada oo hogaamiyenimada ah ayaynu qasrinay sacad oo mawsuufkii ku sifoobaya ayaynu maqsuuru calayhi ka dhignay waa qasru sifatin labada tusaalaba soo qasru sifatin calaa mawsuuf ma aha laakiin maxay ku kala duwan yihiin ka horena xaqiiqi buu ahaa ka dambana idaafi buu ahaa qasru mawsuufin calaa sifa ka kale waa mawsuuf baynu qasrinaynaayoo sifaynu ku qasrinaynaa mawsuufka iminka mawsuufkaan maqsuur ka dhigaynaa sifadiina maqsuur calayhi baynu ka dhigaynaa qasru mawsuufin calaa sifa wa mihaaluhu tusaalihiisu min alxaqiiqiyi xagga xaqiiqiga naxuma allaahu ilaahay maaha ilaa khaaliqu kulli shay shay kasta ka abuuray mooyaane mid kale iminka maqsuurku waa kee kaynu gaabinaynaa waa kee waa allah oo mawsuufo dee sifo qaadanaya saw maaha maqsuuru calayhigiina waa kee waa khaaliqa oo dee sifadii ilaahay asaw maaha waa qasru mawsuufin kolkaa qasru mawsuufin calaa sifa weeyaan oo sifada khaaliqnimada ah ayay ilaahay baynu maqsuur ka dhigno khaaliqnimadii baynu maqsuur calayhi uga dhignay waana xaqiiqi weeyaan oo khaaliq kale adduunka maa laga helayaa lagama helayo mallaahu ilaahay maaha ilaa khaaliqu kulli shay shay kasta ka abuuray mooyaane wax kale wa mihaaluhu tusaalihiisu min alidaafiyi idaafiga qowluhu tacaala waa ilaahay qowlkiisa wamaa muxamedun muxamed maaha ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale muxamed rasuul mooyaane wax kale kolkaynu leenahay waa qasru mawsuufin calaa sifa muxamed baa maqsuurkiia waa dee mawsuufe soo maarkaysid rasuulkiina oo sifadii risaaladiina maqsuuru calayhi baynu uga dhignay risaalada soo nebigu sifadiisii ma aha waa qasru mawsuufin calaa sifa waxay ka dhigan tahay maxamed tilmaan kale male oon ras- oon risaalada ahayn maxamed sifo kale male oon rasuulnimada ahayn muna nebigu sifooyin kaloo badan lahayn haddaba nebiga inayna xaqiiqi ahayn ma arkaysaa xaqiiqi ma aha waa idaafiyo waxaa loo jeedaa nebiga waxay cadamulmowt iyo risaalada la isbarbar dhigay cadamulmowt iyo risaalada ayaa la isbarbar dhigay oo asxaabtaa nebiga shay u jeclaayeen geerida kala bakaylay oo isyidhi idinkaba geeriyoon maayo waynu garanaynaa waa kii ragga badhkood ay wareereen ee yidhi sidii dee ila nebiyullaahi ciisaba xaggan u tegey sidii nebiyullaahi muuseba ilaahay uula soo hadlayay afartankii maalmood sidii iyagoo kaluu nebigu u maqan yahay daaya bay yidhaahdeen ee inaan aasina u nool yaho o inoo iman doonaaye waynu garanaynaa halkaa haddaba maxaad haystaa wamaa muxamedun ilaa rasuulun laakiin waxaan ka baqayaa sharxa inuu sheekhu inaga xumeeyo bal waynu la arkaynaa sheekha inuu si fiican u sharxiyo in kale hadduu axad kale soo meesha keeno waa sharax khaldan baynu odhan doonaa wamaa muxamedun muxamed maaha ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale oo kolka laleeyahay maxamed tilmaantiisu waa risaalo waxaa la diidayaa mawdka ayaa dee cadamulmawt baa loo diidaya cadamulmawt kolka la diido ka waran nafyu nafyi isbaat soo maahayn cadamulmawt kolka la diido cadamkaa kolka la diido maxaa la sugayaa nebiga loo sugayaa mawd baa loo sugayaa nafyu nafyi isbaat kolkaa cadamulmawt ayaa lasii cadaminaya cadamkaa la cadaminaya kolkaa isbaat ba isku bedelaya waad garanaysaa wamaa muxamedun muxamed maaha ilaa rasuulun rasuul mooyaane wax kale uu yahay ma jiro ma sharxin sow maaha mise wuu idiin sharxay ma sharxin ha sharxa waxaan ka baqaya inuu ku qaldami lahaa sheekhu waayo kii horaan arkay fa innaka taqsidu qasra safarkii kii oo kale weeyaano iska ilaaliya hoostuu sharxay sow maahayn raqam saaniga miyaa raqam isnayn meewaa waxba waxba sharxiisii maahe waa iska tacliiq kale weeyaan tacliiq kale weeyaan iska dhaaf ka labaad sow maaha suuratu aali cimraan un baa naga noo qoray faqad qasara allah ilaahay wuxuu ku koobay muxamedun wuxuu ku koobay calaa sifati risaala wa nafaa canhu wuxuu u diiday an yadunna in la maleeyo fii amrihi alkhuluud oo falaa yamuut aw yuqtal maa sha allah sharxii sidiisii u asiibay sidiis sidii loo baahnaa ayuu u asiibay sheekhu waad aragtaa almabxath alraabic fi taqsiimi alqasri lidaafi qasriga kiisa idaafiga ayuu doonaya sheekhu inuu noo qaybiyo qasriga idaafigiihi iminka qasriga afar qaybood inaan ka haysano ma og tahay soo afar qaybood kama haysano qasriga soo xaqiiqiya idaafi ma ahayn labadaa mid kastaaba se uma noqonaynin qasru mawsuufin calaa sifa iyo qasru sifatin calaa mawsuuf laba laba lagu dhuftay soo afar maaha afarta tusaalaba soo halkan kuguma miisaalinin afarta tusaalaba intaa bay kugu jireen tusaalayo afar tusaale halkaa kugu qornaa laa raaziqa ila allah laa zaciima ilaa sacdun iyo mallaahu ilaa khaaliqu kuli shay iyo uma muxamedun ilaa rasuul afartaaba waad haysatay soo afartaa ma ahayn afartaa haddaba labana xaqiiqi bay ahaayeen labana idaafiya soo ma ahayn labadii idaafigaynu soo qaadanaynaa idaafiga qasru mawsuufin calaa sifa iyo qasru sifatin calaa mawsuuf soo labadaa ma ahayn labadaa ayaynu imika u qaybinaynaa xagga mukhaatabka marka la eego saddex qaybood qasru lifraad iyo qasru tacyiin iyo qasru lqalbi saddexdaasaynu u qaybinaynaa kolkaa laba saddex lagu dhuftay lix bay noqonaysaa sow ma ahayn qasrigani lix bay noo noqon qasrulidaafigu lix bay noo noqonaya haddaba waa maxay qasrulifraad kolkaad leedahay tusaale ahaan wamaa muxamedun ilaa qaa'imun maxamed ku taagan mooyaane ku kale maaha kolkaad hadalkaa leedahay wamaa muxamedun ilaa qaa'im kolkaad tidhaha haddaad kula hadlaysid nin moodayay inuu cali taagan yahay una muxamed taagnayn miyaadan qalbi arrinkiisii maadan ku dabarogin nin baa moodaya maxamed inuuna taagnayn ee cali taagan yahay maxaanaad ku tidhi waa mukhaatabkee wamaa muxamedun ilaa qaa'im baa tidhi muna qalbi ahayn waa qasrulqalbi baa la yidhahdaa haddii wamaa muxamedun ilaa qaa'im aad ku tidhaahdid nin moodaya moxamed iyo cali inay wada taagan yihiin labadoodaba inay wada taagan yihin bu ninkani moodaya kolkaa maxaa tidhi wamaa muxamedun ilaa qaa'im waa qasrulifraado dee moxamed unbaad soo ifraadisad soo keli yeeshay qasriga noocaasoo kaleana mufrad iyo qasrulifraad baa la yidhaha qasru tacyiinku waa markuu shikisan yahay ninkaad la hadlaysaa wuu shikisan yaho wuxuu is yidhi ma moxamed baa taagan mise cumar kolkaasaa tidhi wamaa moxamedun ilaa qaa'im muna qasru tacyiin ahayn oodan u tacyi oodan u magacaabin kii taagnaa qasrigu waa qasriga idaafiga unbay unbay ka suurtowdaa idaafiga keliya weeyaan qasriga haddaba kaa iminka aynu tilmaannay inuu idaafi yahay kaa keliya weeyaan waa qasrigii idaafiga ahaa lix qaybood buu inoo noqonayaa lix qaybood ayuu qasrigaa idaafigu inoo noqonaya almabxath alraabic mabxathka afraad fii taqsiimi alqasri qasriga qaybintiisa ayuu ku sugan yahay alidaafiyi ee idaafiga ahaa yanqasim wuu qaybsamayaa alqasru lidaafiyi wuu qaybsamayaa binawcayhi labadiisii noocba isagoo wata labada nooc maad garanaysaa waa qasru mawsuufin calaa sifa iyo qasru sifatin calaa mawsuuf calaa xasabi xaali lmukhaatab mukhaatabka xaalkiisa markaynu eegno ilaa halaaثati anwaacin saddex nooc buu u qaybsamaya saddexda nooc waa maxay kow qasru ifraadin qasru ifraad waa ida اctaqada almukhaatab mukhaatabku markuu caqiideeyo asharikata wadaagsi moxamed iyo cali baa wada taagan buu islahaa wamaa muxamedun ilaa qaa'im baa tidhi moxamed unbaad soo keli yeeshay calina waa diiday naxu inama allaahu ilaahay ilaahun waaxidun waa ilaah keliya yaad hadalkaa kula hadlaysaa calaa man baad kula hadlaysaa ictaqada caqiidaynaya ana allaha ilaahay haalisu halaaa saddex ka saddexeeye inuu yahay subxaanahu wa tacaala can dalika cuduwan kabiiran kolkaa waa qasrulifraad sow maaha ilahay waa keligii bay ka dhigan tahay wax kale m- ma lamaanaynayo hamoodina ka labaad waa qasru qalbin qasrulqalbi ida اctaqada markuu caqiideeyo almukhaatabu mukhaatabku cagsa alxukmi xukumka cagsigiisa aladii xukumka oo tuhbituhu aad sugayso xukumkanaad sheegayso wax ka soo hor jeeda ayuu qabaaba naxu maa saafara ilaa caliyun cali unbaa safar u baxay muxuu moodayaa inuuna cali safar u bixina khaliilu u baxay raddan waxaad ku radiyeysaa calaa man ictaqada ninka caqiideeya ana almusaafira musaafirku khaliilun khaliil inuu yahay laa caliyun calise inuuna ahayn faqad qallabta waad ku debagediday oo cakasta calayhi ictiqaadah caqiidadiisiina waad cagsiday oo de waxaad tidhi waxaa socdaalka u baxay waa cali ma aha khaliil ka saddexaad waa qasru tacyiin qasru tacyiin baa la yidhaahdaa idaa kaana almukhaatab waa markuu mukhaatabku yahay yataradad mid noqnoqonaya fi lxukmi xukumka ku noqnoqonaya wuu shirkisan yahay kamaa idaa kaana markuu yahayba weeyaan mutaradidan mid ku taradudaya fii kowni alardi ardada ahaanteeda mutaxarikatan mid dhaqdhaqaaqaysa ay tahay aw haabitatan mid haabita ah fataquulu lahu waxaad ku odhanaysaa alardu mutaxarikatun ardadu way dhaqdhaqaaqaysaa laa haabitatun mid suganse maaha baad odhanaysaa raddan waxaad ku radiyeysaa calaa man shaka ninkii shikiyey oo wataradada fii daalika arrinkaa kutaradid ku taraduday haddaba lix qaybood ayuu qasru qasru qas- qasruldaafiga ayuu noqday labadii xaqiiqiga ma garanaysaa labadiina u keenso sideed qaybood sow ma aha qaybta inta ugu kooban weeyaane qasri laga keeni karo sideedda haddii kale kumaankum hadda waa la gaadhsiin karaa culimada barhkoodna way gaadhsiiyeen waclam waxaad ogaataa sheekhu in yaroo cilmiyo cajiiba buu sheegayaa bal waxaad ogaataa aan ku baraarujiye ana alqasra qasrigu yaqacu inuu dhaco bayna almubtada'i waalkhabar mubtadihiiyo khabarka dhexdooda mubtadihiiyo khabarka wamaa muxamedun ilaa rasuul wa bayna alficli waalfaacil wamaa saafara ilaa caliyun wa bayna alfaacili waalmafcuul wamaa darabtu ilaa axmeda وغير ذلك iyo waxa waxaan ahayn oo min almutacalaqaati mutacalaqaatka ah naxwu ma ji'tu ila raakiban wama sirtu ila yowma alkhamiis wahakada tadbiiq tadbiiqa waynu ka soo gudubnay sooma ahayn beryahan dambe wuu ka shaqaysan yahay haddaba macnaha ii daaya macnaha waa ardaydu waa kay odhan jireen macnaha na dhibaye tadbiiqa madahru mad ما الدهر عندك إلا روضة أنف يا من شمائله في دهره زهر ما الدهر عندك إلا روضة أنف يا من شمائله في دهره زهر وحكو ليه ما الدهر سنتك ماها عندك أكتاد إلا روضة بار أنف باللو أموياني يا من شمائله كي أخلاق ديسو في دهره سنة كيز الزهر أي تهي أبح بوليه أخلاق ذا ضبوا أبح سنتك كتها الله sanadkiina waa beertaa cusub ee iminka biqliisa buu ku leeyahay ليس عار بأن يقال فقير إنما العار أن يقال بخيل ليس عار عيب ماها أن بأن يقال إن لي هذا فقير وباهن يهي إنما العار عيبت أن يقال بخيل وبخيل إن لي هذا ويان بخلي لغو نسبيا عيبه باهين لغو نسبيا عيب ماها بكلي وإنما ال... وإنما الأمم الأخلاق ما بقيان فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وإنما الأمم أمضه وإنما الأمم أمضه الأخلاق وأخلاق أمض وبا أخلاق ما بقي انت نوشان أمض انت نوشان وبا أخلاق يا بابا فإنهم إيجا ذهبت طيب بابا أخلاقهم أخلاق ذهبوا يقولوا وي بابا يا أمض إلي بابا إيش واحد دليلو أخلاق لا لقى إيجابو كلية أمض أخلاق لا كلمة هذا ركتو وأمض سيجي دي إسكراس فلما أبى إلا ال... بكاء رفدته بعينين كان لي دموعي على قدرين فلما رأي فلما أبا مركان أركي إلا البكاء أوهن موي فلما أبا مركو ديدي إلا البكاء أوهن مويان وحكله أيان رفدته كعاويي بعينين لبا إن رود بان كعاويي أو كان أهاضي للدموع المضى على قدرين كو أود له لبا إن رود آدو المينيا مركو نكني أوهن مويان وحكله ديدي أيان لبا إلمودو ديبي لبا إن رودو ديبي بولا يها آدو أويا oohinta awoodu leh
ما لنا في مديحه غير نظم للمساعي التي سعاها ووصفون ما لنا نوما أها في مديحه أمانتيسا غير نظم نظم وحنا هين للمساعي مساعي أن أترنه التي تاسو سعاها وسعيه إيا ووصف وصف بكليه وصف يرينا نكبحنه
بك اجتمع الملك مبدد شمله وضم القواس منه بعد قواسين بك adiga kalidaa unbay ijtamac bika sababta unbay unbay ijtamaca usoo kulmay almulku boqortooyadii almubadadu ee la kala jarjaray shamluhu midnimadiisa la kala jarjaray oo wadummat waa la isku keenay qawaasin waxyuu fogfoga minhu xaggiisa ayaa la iskaga keenay oo bacda qawaasin wax sii fogfog haddana kasii kasii dambeeyey buu ku leeyahay
سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
سيذكرني waxay xusi doonaan qowmi aniga tolkay idaa jadda jidduhum markay dhabtoodu dhabowdo markay dhibaata dhacdaa lay xusuustaa wa fi leylati dalmaa habeenka aadka u madow unbaa yuftaqadu la tabaa albadru dayaxabe kolkaa dayaxoo kalaan ahay buu leeyahay
مفترقنا في مفترقنا في هل قام حول مفترقنا مفترقنا في مدحه بو يلميا ليس في مديحه بقرية في مديحه مديح ويدن كقرية
ما افترغنا في مديحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك يكفي
ما افترغنا كما ننك لتقين في مديحه أمان تيسا بل وصفنا وحن كتل ما بعض أخلاقه أخلاق ليس قيب كترسا وذلك يكفي كاتنا وكفلا يهب كلية فإن كان في لبس الفتى شرف له فما الصيف إلا غمده والحمائل
فإن كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غيمده والحمائل
فإن كان هدو كسوغان يهي في لبس الفتى إنك حدشديسة إيا لباس كيسة شرف شرف له يساق حتى يغسوغان تاي فما السيف سيفتو معها إلا غيمده قل كيسة إيو والحمائل سيدوينك لقبسان يومو يعني سيفتو بوا قل إيا سيدو يري hadduu dharku qiime leeyahay ninku dharku gashadownay hadduu qiimaynayo dee seeftuba waa gal iyo muxuu ku yidhi iyo sido wuu diidaya arrinkaas ma arkaysid ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب
ليس اليتيم أقونك معها الذي كقد مات والده والد والدكي كو دنتي بل اليتيم اغونكو يتيم العلم علمك كاغونوبي ويان iyo wal adabi adabtaba ninka adabti iyo cilmiga ka agoonoobay ninka ayaa yatiim abu leeyahay
وما شاب الراسمين سنين تتابعات علي ولكن شيبتني الوقائع
wamaa shaaba ra'sii madaxayguma ciraysan min siniina sanada aawaduhu aawado aawahood oo tataabacad israacraacday calaya aniga dushayda walaakin shayabatnii waxa i cireeyey alwaqaa'icu dhacdooyinka dhacdooyinkuman la ciraystay buu leeyahay ina aljadiidayni fii dawri ikhtilaafihima laa yafsudaani walaakin yafsudu naasu ina aljadiidayni habeenka iyo maalinku fii tuuli ikhtilaafihima isweydaarkan badan ay samaynayaan laa yafsudaani kuma fasahaadaan walaakin yafsudu naas waktigaa laga cawdaayo waktiguma xumaanine ma duugoobin waktigii dadkaa duugoobay buu leeyahay qad calimat salma wajaaratuhaa wajaaraatuhaa maa qadara alfarisa ilaa ana buu leeyahay qad calimad way ogaatay salmaa inanta salmaa iyo wajaaraatuhaa hablihii jaarkeega ahaaba maa qadara inuuna dhiigga ka da'siinin alfarisa ninka dagaalyahankaha ilaa ana ani mooyaane cid kale dagaalyahanku anunbaa dilo dumarkuna way garanayaan buu yidhi inama dunya adduunyadu hibaatun waa hibooyin iyo wa cawaarin ceebab mustaradatun la ceshanayo buu leeyahay waa hibooyin iyo ceebo la asturayo adduunkuba waa waxaad bixisiyo ceebtaadaad qarisoon buu leeyahay inta waxaan ahayn ma jiro shiddatun bacda rakhaa'in wa rakhaa'un bacda shidda shiddatun waa adayg buu leeyahay oo bacda rakhaa'in rakha dabadii ah iyo wa rakhaa'un wa bacda shidda adduunkiiba intaasuu noqday buu ku leeyahay maxaasinu awsaa fi lmughaniina jammatun wamaa qasabaatu sabqi ilaa limacbadin gabayaagu kanaa doonaya inuu tartan geliyo wuxuu yidhi maxaasinu awsaafi lmughaniin dadkan gabayga tirinaya awsaaftooda iyo maxaasinta ay leeyihiin quruxdoodu jammatun aad bay u badan tahay wamaa qasabaatu sabqi qasabaatu sabqigu islaakiin ilaa limacbadin macbad mooyaane cid kale umaaha qasabaatu sabqiga waxaa loo yaqaanaa shay baa meel la dhigtaa kabdhig bay inta badan shaygan meesha la dhigtee shayga loo beratameye halkaa yoolka halka laga dhigayo loo beratamayo halkaasaa qasabaatu sabqi la yidhaahdaa kolka haddaba qasabaatu sabqiga oo halka loo beratamaye qasab halkii loo beratamayey keliya waxaa helay buu kuleeyahay macbad waa gabayaa gabayaagu way wada khayr badan yihiine laakiin haddana waxa wanka galay buu leeyahay ninkaa macbad la yidhaahdo ila allahi ashku ana fi nafsi xaajatan tamuru biha alayaamu wahiya kamaa hiya
إلى الله أشكو أن في النفس حاجتان تمر بها الأيام وهي كما هي محاسن أوصاف مغنين جمة وما قاصبات الصابغ إلا لمعبدين
إلى الله إلهي بان أشكو شيئا أن في النفس نفطين يكون سكنتها حاجة باهي تمر بها الأيام مالمه ويمريان وهي إيدنا كما هي سيدة يحيدون بيتها مالمه نصاهم بيقوم مريان نفطيدون ويبهان تهيبوا لي قبياغانا وضعشتها الباب الثامن في الوصل في الوصل والفصل باب كسيديداد wuxuu ka hadlayaa wasliga iyo fasliga wasliga iyo fasligu waa jumlooyinkii kalaamka waa jumlooyinku ka hadlayaa jumlooyinkaas oo la isku cadfo jumlooyinkaas oo la isku cadfo ama la isku cadfi waayo wasligu waa iyagoo la isku cadfo fasliguna waa iyaga oon la isku cadfin weeyaan taasuu ka hadlayaayo wuxuu yidhi albaabu thaamin baabka sideedaad fi lwasli wasligii oo isku cadafka ayuu ka hadlayaa iyo walfasli fasligii oo tarkulcadaf ah in cadafkii laga taga ah tarkulcadaf ah alcilmu cilmiga bimawaaqici aljumal jumlooyinka mawaaqicdooda loo cilmi yeesho iyo walwuquufu istaagga calaa maa yambagii ka munaasibkaa la isdultaago an yusnaca fiihaa in la sameeyo oo min alcadfi cadaf ah buu ku leeyahay iyo walisti'naafi isti'naaf iyo watahadiiku hanuunka ilaa kayfiyati iiqaaci xuruufi alcadfi lagu hanuuno fii mawaaqicihana la rido aw tarkihaa cinda cadami alxaajati ilayha sacbu lmaslaki wakaa qabarkii sow ma midaysno dabcadahanan haysanaa ma ka midaysannahay haddaba bal aynu eegno sheekhu muqadimo yar buu sameeyey wuxuu ku leeyahay alcilmu in adu cilmi yeelato bimawaaqici aljumal jumlooyinka iyo mawaaqicda ay leedahay meelaha ay jumlooyinku dhacayaan ee xagga icraabka ah mawaaqicdii icraabka inaad ogaato ta marfuuca ah iyo ta mansuubka ah iyo ta majruurka ah iyo ta majzuumka ah iyo taan maxalba lahayn iyo inaad jumlooyinka mawaaqicdooda ogaato buu ku leeyahay waxaa fiicnaan lahaa inaan inaan jumlooyinka mawaaqiculjumalka berigii maynaan duubin hore aynu dhignay laakiin waxaa laga yaabaa inaynu insha allah usbuuc yar siino mawaaqic uljumal usbuuc maahe waa laba cashir weeyaan mawaaqic uljumal laba cashir أربعة عشر لبا عشرين ينسينو العلم علمك بمواقع الجمل جملوينك يا مواقع دودا لقهد له إيا والوقوف استاق لقهد له على ما كيلا يستلتاقو ينبغي مناسبك أويهي أن يصنع إن لا سمايا فيها دحديدة أو من العطف عطف إيو والاستئناف استئنافه wuxuu ku leeyahay iyo inaad si toosa isku dul taagtid waxa munaasibka ah in la sameeyaa hadday tahay cadafkii iyo hadday tahay tarkul cadafkiiba buu ku leeyahay iyo watahadiiku hanuunka ilaa kayfiyati iiqaaci xuruufi alcadfi xuruufta xuruufulcadafka ah ridideeda kayfiyadeeda aad ku hanuuntid fii mawaaqicihaa meelaheegiiunaad riday xuruufulcadafku mawaaqic bay kala leeyihiine mawaaqicdoodii inaad ku hanuuntid la kala ridayey meel fa'duunbaa munaasib ku ah meel uma unbaa munaasib ku ah meel waawi unbaa munaasib ku ah meelihii mid kastiba munaasibka uu ku ahaan jiray inaad barato buu kuleeyahy od kaa ku hanuunto ow tarkihaa iyo ka tegidooda inaad ku han- ka hanuuntid xarfulcadafka in la iska daayo cinda cadami alxaaja baahida li'ideeda agteeda ilayha iyada loo baahdo xuruf cadafka loo baahdo markaan cadafka loo baahnayna inaad iskaga tegi kartid buu ku leeyahay arrinkaasi sacbulmaslak dariiqiisu waa adag yahay aad iyo aad buu adag yahay dariiqaasi inaad si fiican jumlooyinka iyo mawaaqicdooda u baratid iyo xuruufulcadafka iyo meesha munaasibka ay tahay in lala yimaado ama munaasibka ay tahay inaan lala imanin arrinkaa barashadiisu waa sacbulmaslak dariiqiisu waa adag yahay laa yuwafaqu lama waafajinayo lisawaabi sawaabka oo fiihi cadafkaa dhexdiisa ilaa man uutbacay oo tabci looga dhigay calaa idraaki maxaasinihaa maxaasinteeda iyo quruxdeeda garashadeeda oo warusiqa welibana lagu arsaaqay xadan dheef lagu arsaaqay oo min almacrifati macrifada ka tirsan fii dawqi alkalaami kalaamka dhadhankiisa wadaalika arrinkaasina waa ligumuudi hada albaab baabkan qarsoonidiisa iyo wadiqati maslakihi dariiqiisan daqiiqa ah iyo wa cadiimi khatarihi khatartiisan aadka u weyn iyo wa kasiiri faa'iidatihi faa'iidadiisan aadka u badan ragga la- raggali ha la soo baxaan safxadaydan oo kale boqol iyo shan iyo lixdan safxaddiinaana u sheega safxadda lala soo baxayo boqol iyo toddobaatan la soo baxa waad aragtaa faqad su'ila waxa la weydii yadullu waxa ku tusinaya lihaada arrinkan baabkani inuu khatar yahay khatar inuu yahay yadullu lihaada kan waxa ku tusinaya annahum culimadu jacaluuhu baabkan waxay ka dhigeen xaddan tacriif bay ka dhigeen lilbalaaqati ayayna uga dhigeen riga bedhkood baaba tacriifkii balaaqadaba baabkan ka dhigay waayo faqad su'ila waxa la weydiiyey canhaa wasligan iyo fasligan baa la weydiiyey bacdu lbulaqaa rag balaaqa leh faqaala wuxuu ku jawaabay hiya macrifatu lfasli waalwasli faqad su'ila waxaa la weydiiyey canhaa balaaqada maaha wasliga iyo fasliga canhaa balaaqada bal noo tilmaan baa ragga bedhkood lagu yidhi maa hiya albalaaqa waa bacdu lbulaqa baa lagu yidhi su-aasha faqaala wuxuu yidhi dee ninkaasi hiya balaaqadu macrifatu lfasli waalwasli balaaqada aad maqlaysaaba waa wasliga iyo fasliga oo la barto buu yidhi kolkaa muuna xad ka dhigin wasligii iyo fasligii xaddii iyo tacriifkii balaaqada ayuu ka dhigay balaaqaduba waa wasli iyo fasli buu yidhi sababta keensatay inuu noocaa yidhaahdaana waa maxay waa baabkana daqiiqa baabkana aad u adag kolkaa waa nin balaaqo oo dhan yaqaana ninka baabkaa bartaa ninka baabkaasi ka maqan yahayna wax alla wuxuu ka garanayaa balaaqo ma jirto ayay ka dhigan tahay baabkani ma sahlano intii aynu soo baranaynay oo dhan ayuu horta baabkani dhinac uga dhigmaa waxaynu soo beranaynay mufradaad buu ahaa musnad iyo musnadun ilayhi mafcuulun bihi xaalo mutacalaq waxaasi mufradaad bay ahaayeen imikana waxaa halkan lagu sharxayaa waa maxay waa jumlooyin kolkaa wixii horeen soo beranaynay cilmu lmuf- waxa weeye mufrad buu ahaa macrifatu lmufradaad bay ahayd ma- macrifatu axwaali lmufradaad imikana halkan waxaa laga bilaabayaa waa maxay waa macrifatu axwaali ljumal waa jumlooyinka xaaladooda sidii la iskugu cadfayey iyo sidaan la iskugu cadfaynin oo jumlooyinka mar munaasabo waxa la yidhaha baa labada jumlo dhexdhexaya munaasabadaasi xaal bay noqonaysaa waxa muqtadaha ay kaa dalbaysaana waa inaad isku cadafto cadafkiina muqtaduu noqonaya kalaamkii oo isku cadfan markaad la timaadidna mudaabaqatu muqtadal xaal bay noqonaysaa marna labada jumlo beynkooga waxaad ka helaysaa maxaan ku idhaahdaa itixaad waxa la yidhaha baad ka helaysaa midnimo labadii jumlo ayaa itixaadayoo midoobaya markay labada jumlo midoobaan ama labada jumlo ay dee kala fogaadaanba xataa ibticaad waxa la yidhaha uu ka dhexeeyo ibticaad ama itixaad labadaa macno kolba mid markii laga helo la isku cadfi maayo waayo macnaha laga helay waa xaal muqtadihiisuna waa cadamulcadaf kalaamkii inaad kula timaado kii oon isku cadfanayna waa mudaabaqadii weeyaan kolkaa ninku balaaqo wuxuu yeelan karaa keliya markuu halkii cadafka loo baahnaana cadafka la yimaado halkii aan cadafka loo baahnayna cadafka uu ka tago faqad su'ila waxaa la weydiiyey canhaa balaaqada ayaa la weydiiyey bacdulbulaqaa'i rag balaaqada u intisaabaya faqaala wuxuu ku jawaabay hiya balaaqadu macrifatu lfasli waalwasli waa fasliga iyo wasliga oo la barto ayaa balaaqaa buu yidhi haddaba falwaslu wasligu cadfu jumlatin jumle cadafkeed weeyaan calaa ukhraa mid kale lagu cadfo bilwaawi wow iyo wa naxwiha naxwigeedna layskugu cadfo weeyaan bilwaawi wa naxwiha bilwaawi wa naxwiha iska dhaaf waxaa jira halkaa bilwaawi wa naxwiha uuna leeyahay inaynu iska yar calaamadino ayaa fiicnaan lahaa halkaa bilwaawi wa naxwiha uuna leeyahay ma jirto miya naxwi kuma jiro inta yaran diidanahay weeyaan maasha allah dabcaddiinnii maanta ay cajiib noqotee ka warran kitaabta ka dhexe kitaabta dabcaddiinnii imikay cajiib tahay waayo waa khalad weeyaan soo galay weeyi halkaa wa naxwiha inaynu iska calaamadino weeyaan ragga intay wa naxwiha u qoran tahay baa iska calaamadiyaan falwaslu wasligu cadfu jumlatin jumle cadafkeed weeyaan calaa ukhraa mid kale lagu cadfo buu ku leeyahay jumle ayaad jumlo kale ku cadfaysaa waa cadfu jumlatin calaa ukhraa mid baad mid kale ku cadfaysaa iska da cadfu jumlatin calaa ukhraa bilwaawi wow baanaad ugu cadfaysaa wanaxwi haadaa kelmaddaa wanaxwihaa ciddii sheekha ugu horreysay waynu garanaynaayo khadiib alqazawini baa ugu horreeyey kitaabkiisa talkhiiska ah wanaxwihaa buu isaguna qoray kolkuu wanaxwihaa qoray culimmadu wax alla waxay ku taxliiliyaan bay garan waayeen sacdudiinu taftaazaniga oo oo hoos joogo oo isaga sharxayey oo kitaabkiisa sharxayay isagu wuxuu yidhi kelmaddaa wanaxwihaa'ihi waa khalad waa faasid buu yidhi waa faasid cad ayuu yidhi kelmaddaasi kolkaa sheekheenanina halkii sheekhii lagu qabsaday dariiqii uunbu maray waayo naxwihaa laba macno ayay culimmadu geliyaan labada macno mid buu faasidkiisu cad yahay midina waa baciid bay yidhahdeen baciid mid saddexaad bay ragga boodkoor keeneen oo waa abcad bay yidhahdeen baciidka iyo abcadkaba in laga hadlo maaha waayo wanaxwihaa marka la yidhaha waa maxay halkeenani welibana labadaa macno kale ix- ma ixtimaalayso halkeenani faasidkunbay ixtimaalaysaa khadiib alqazawiniga waxa weeye kelmad maqruun ah ayaa ka horreyn jirtay kelmaddaa maqruunka ah ayaa baciidka iyo abcadka tusaale loogu soo yar qaadan karaa oo in maqruunka naxwiga lagu cadfo halkeenan wowgaa unbay ku cadfan tahay waa faasidkii oo cad weeyaan sababta maad garanaysa ay faasid u tahay nimankan ahlu balaaqadu waxay ka hadlaan xuruufulcadafka wowga keliyay ka hadlaan ahlu balaaqadu iyay ka hadlaan baynu nidhi wowga keliya waayo ka daqiiqi ee qarsoon kuu macnihiisu qarsoon yahay waa wowga uun wowga soo mudlaquljamac maaha kolkaa macnihii mudlaquljamc ahaa macne saa'idkaa loo baahan yahay balaaqadu sharxaysaa fa'da kama hadlaan oo fa'da macnaheegu waa cad yaho waa tartiib maca tacqiiba sumada kama hadlaan waa tartiib maca tacqiib eh, tartiib maca taraakhiya xurufulcadafka kale oo dhan kama hadlaan haddaba bilwaawi wa naxwihaa kolkuu yidhi naxwigu soo xurufulcadafkii kale maaha dee balaaqaduba kamayn hadli jirine waa khalad weeyaan falwaslu wasligu cadfu jumlatin jumle cadafkeed weeyaan calaa ukhraa mid kale lagu cadfo bilwaawi wowna loogu cadfo naxwi haada meeshaynu ka saaraynaaye waalfaslu fasliguna tarku haada alcadfi cadafkaa oo laga tego weeyaan fasliguna waa adoo cadafka ka tago labada jumlo isku cadfi waaya waladii ka yatakalamu calayhi ay ka hadlaan culamaau lmacaani culamaau lmacaanigu hunaa halkeennan ay kaga hadlaan alcadfu bilwaawi weeyaan khaasatan gaar ahaan duuna baqiyati xuruufi alcadfi xuruufulcadafka baaqigoogase kama hadlaan liana alwaawa wowdu macnihaynu ku ti- aynu ku diidnay naxwi hada isagaaba sharxaya liana alwaawa wowdu hiya aladaatu iyada adaad ah allatii taasoo takfa alxaaja baahidu ay qarsoon tahay ilayha iyada loo qabo baahida loo qabo ayaa qarsoon buu ku leeyahay idinma qoraya soo maaha ha waladii ka yatakalamu calayhi ay ka hadlaan culamaau lmacaani culamaau lmacaanigu hunaa halkeennankay kaga hadlaan alcadfu bilwaawi cadafka wow wax layskugu cadfo weeyaan khaasatan gaar ahaan duuna duuna baqiyati xuruufi alcadfi xuruufulcadafka baaqigoosi baaqigoogase kama hadlaan maxaa yeelay liana alwaawa wowdu hiya aladaatu yada adaada allatii adaadkoo takfa ay qarsoomayso alxaajatu baahida ilayha iyada loo qabo wayaxtaaju alcadfu cadafku wuxuu u baahnaanayaa bihaa iyada wax layskugu cadfaa ilaa lutafin ludfooyin fi lfahmi xagga fahanka wa diqatin daqiiq fi lidraaki xagga idraaka id laa tufiidu ma faa'iidayso ilaa mujarad arabti rabdi mujarad a mooyaane rabdi keliya unbay faa'iidaysaa iyo watashriika ma kii la wadaajintiisa bacdaha ka dambeeyey limaa kii ay la wadaajiso qablaha ka horreeyey fi lxukmi xagga xukumka waa bikhilaafi alcadfi cadafkase khilaafkii bikayrihaa kayrkeed la yskugu cadfo oo fa yufiidu wuxuu faa'iideeya maca tashriigi tashriiga maciisa macaaniya macaani ukhraa kale ka tartiibi maca tacqiib weeyaan oo fi lfaa'i faada laga faa'iidaysanayo wa ka tartiibi maca taraakhi weeyaan oo fii uma laga faa'iidaysanayo wahakadaa saasoo kaley ahaatay baaqi xuruufi alcadfi xuruuf alcadafka baaqigoogii allatii taasoo idaa cudifa marka la cadfo biwaaxidin minhaa mid iyaga ka mida daharat ay muuqanayso alfaa'idatu faa'idadu oo walaa yaqacu una dhacaynin ishtibaahun ishtibaah fi isticmaalihi xagga isticmaalkiisa وشرط العطف عطف كشرطيسة بالواو وو ليسكو عطفا أن يكون إنو هذا ويان بين الجملتين لبدا جملة بين كوغا جامع جامع كالموافقة بويان يقوى يسوافقة وفي نحو يقرأ ويكتبها قراءة ذي كتابة ذي يسوافق سيه سمو أجد قراءة ذي كتابة ذي يسكو باب ويان ويسكو حصوصا نساء موافقة وحلي لابا كان حيا وكالمدادة وكالبه ويان يسكو سهر جيد في نحو يضحك ويبقى يبكي يضحك ويبكي كورا أما يضحك ويبكي ولا ما معنى يسكو سهر جيد يضحك ويبكي وقسل يوانا أويا ولا معنى اسكسو هرجيدا وإنما كانت المدادة مدادة وحي هاتي لبدا الشيء اسكسو هرجيدا في حكم الموافقة موافقة حكم كيغو أوكال لأن ذهن ذهن يتصور وصور ريسانيا أحد الدين لبدا ديد مدكود عند تصور الأخر آخر ككلامك وصور ريسانيا فالعلم علمك يخطر وحكو صدعيا على البال عقلك كصدعيا عند ذكر الجهل مركز جهلك شيكتد هذا الجهل شيكتد سو علمك كما صدعيا وها كما تخطر سيغو سو دحايسا الكتابه كتابه عند ذكر القراءه markii qirada la sheego kitaab qoraalkiina uu kusoo dhacayo maskaxdaada hadii cir aad xusuusatid dhul baad xusuusanaysaa hadaad rag xusuusatidna dumar baad xusuusanaysaa hadaad nolol xusuusatid geeri baad xusuusanaysaa macnaha waad aragtaa والجامع جامع يجب وحا واجبيا أن يكون إنو أهاضو باعتبار المسند إليه والمسند جميعا جامعا أولا حينيا أي نولان هاي جامع با شرطيا shardi waa in jaamic la helo kolkaynu leenahay jaamicaasi musnadun ileyhiga wuu u dhaxaynaya oo labada musnadun ileyhi munaasabaha isku yeeshaan labada musnadna wuu galaya oo labada musnadna munaasabaha isku yeeshaan falaa yuqaalu haddaba la odhan maayo khaliilun qaadimun walbaciiru daahibun quduumka iyo dihaabku mayna isku munaasaba isku lahayn waa iska soo horjeedaan sow maaha waa labadii musnadii khaliilun qaadimun iyo walbaciiru daahibun khaliilku sow mubtade maaha sow musnadu ileyhi maaha qaadimna muna musnadkiisii ahayn baciirku muna musnadun ilayhi ahayn daahibkuna muna musnad ahayn labada musnad munaasabay isku leeyihiin oo waa qaadim iyo daahib way iska soo horjeedaanba laakiin labada musnadu ilayhi baleegada khaliil iyo baciir ma munaasib ma munaasab isku leeyihiin nin iyo awr ka waran hebelna uu yimid awrkiina uu tegey ka waran macnaha hadda awrku waa awrkii saxda ahaa munaasaba iskuma le sow maaha waa khalad haddaba cadafka noocaas oo kalihi waayo waxa loo baahan yahay sidaa imika labada musnad labada musnad munaasabay iskugu leeyihiin labada musnad ilayhina ha iskugu yeeshaan waa cali iyo walaalkii ninkii iyo walaalkii mayna munaasaba isku lahayn waa cali iyo cumar laakiin saaxiib weeyaan waa cali iyo cabdi laakiin cadow bay isku yihiin ka waran munaasabay waxaasoo dhan isku wada leeyihiin markaad ninkii xusuusatid saaxiibkii baad xusuusanaysaa cadowgiisana waad xusuusanaysaa waad aragtaa baan umalaynaya waaljaamicu jaamica yajibu waxa waajib ah an yakuuna inuu ahaado biictibaari almusnadi ilayhi musnadu ilayhiga xaggiisa iyo walmusnadi musnadkaba jamiican dhammaantood oo falaa yuqaalu lama yidhaah khaliilun qaadimun walbaciiru daahibun waa licadami aljaamic jaamica li'idiisa bayna almusnadi ilayhima labada musnadu ilayhi ayaan jaamic lahayn laakiin labada musnad jaamic way leeyihiin labada musnad way leeyihin labada musnadu ilayhi baan lahayn haddii ka warran labada musnadu ilayhi ay yeeshaan oo labada musnad laga waayana waa tusaalahan oo kale kamaa laa yuqaal sidaan loo odhanaynin saciidun caalimun wakhaliilun qasiirun لعدم الجامع بين المسندين سعيد إيا خليل ما تقانا ولا ظن إنه صاحبة سو يقوى هذا مناسبة يسكم عليه أو صحبة سو مناسبة معها صحبة هو مناسبة سعيد نكي سعيدها عالم علم بوليه وخليل نكي خليلها أنا قصير وقابيه لبدا مسند إليه مناسبة يسكم إليه لكن لبدا مسند كورن وعالمية قصيرة قابني إيو علمي هل كي اسكي اجيهم به وميلا لبدا سان اسكولها هنا وخلط ولعدم الجامع جامع الإذيسة بين المسندين لبدا مسند حدوده أن واحد جامع اللي لا لقيه لينين وفي هذا الباب باب كان واحد كسوغان مبحث ثاني لما مبحث باب كان لما لما مبحث وحلي لا بينك هاد لينا مبحث فصل عينو كغا هاد لينو يا مبحث وصل عينو كغا هاد لينو وصل جوا جملوين كولا isku cadfo فصلiguna waa iyagoo la kala ilaaliyo hadda markaad baabkan beratid bal baqara soo bilow soo dhame meel kastood cadaf fishid su'aal ka keen oo dheer maxaa la iskugu cadfay meel kastood cadaf ka weydidna dee su'aal ka keen waa caadi waadix weeyaan basiid المبحث الأول في مواضع الوصل مبحث ككوباد وحين كهض لنا وصل يميله وحلسك عدفي الوصل وصل وعدف جملة جملة عدف كيد ويان على أخرى مثل لا لقو عدفه بالواوي وو ليسكو عدفه هل كان والنحو هامين يري ويدي يري سو ماها اسك على مضية تانا ونحوها وخلده ويقع ودعيا في ثلاثة مواضع صدح ميلود أيو كدعيا بكلية صدح ميلود أيو كدعيا ثلاث صدح ميلود بالاسكو عدفه بيك ديغنتان الأول تكوبات إذا اتفقت مركي سوافقان الجملتان لبدا جملة في الخبرية والإنشائية خبر نمية إنشاء سوافقان لفظا ومعنى لفظ قبا خبر بكوذيهين معناها أنا خبر بكوذيهين أما إنشاء أنا خبر بكوذيهين معناها أنا خبر بكوذيهين لبدي بس لفظا ومعنى سوسكم ما يوافقين والله أو معنى فقط أما معناها أم بخبر كوذيهين أمد نوى خبر من نوى إنشاء أما معناها أم بإنشاء كوذيهين أمد نوى خبر من نوى إنشاء هل قايم سوران كسو صاري أفر أفر سوران كسو صاري إذا اتفقت مركي سوافقان الجملتان لبذا جملة في الخبرية بيسكو وافقين لفظا ومعنى لفظا ومعنى بس في الخبرية ذو قدرا خبرني ما يسكو وافقين حق لفظك يا حق معناها با سو كوماها والإنشائية بيسكو وافقين لفظا ومعنى لبا سوماها أو معنى فقط معناه بيسكو وافقين ومعنه روامحي ومعنه بخبريتين سلا نقضين soo saddex maaha amaa macnihii bay inshaaiyatayni isla noqdeen afartaa suuro ayaa ku jira afartaba waa la isku cadfaya waana suurad keliya ayuu sheekhu ka wada dhigay afartaaba waad isku cadfay tusaalahana waad arki doontaa alawalka koobaad ida itafaqad markay iswaafaqaan aljumlataani labada jumlo fi lkhabariyati walinshaaiya ay isku waafaqaan lafdan lafdiga ay iska waafaqaan iyo wamacnan macnahaba aw macnanun ay iska waafaqaan faqad oo keliya cibradu waa macnaha un haddaba cibradu waa macnaha un macnaha lafdiga hadday isku khilaafaan waxba maahay sooma ogid kolka aw macnan aynu leenahay macnuhu bay iska khilaa iska waafaqeen lafdiga bay iska khilaafeen weeyaan laakiin mar hadday lafdiga iska khilaafa macnaha hadday iska khilaafaan dib la iskuuma cadfo hadday lafdiga iska khilaafaan ay macnaha ka midoobaan waa sax waa la isku cadfaa laakiin hadday macnaha iska khilaafaan ay lafdiga ka midoobaan la iskuma cadfi karo macnaha ayaa muhiima oo walam yakun uuna ahayn hunaaka halkaana sababun sababo yaqtadii keensada alfasla fasli baynahumaa baynkooga lakala fasliyo wax alla wax fasli keena in lakala fasliyo laisku cadfi waayaan ayuuna meesha joogin shay fasliga keena ayoon meesha laga helin waxyowga fasliga keena waad ogaan doontaa oo wa kaanat baynahumaa dhexdoodana ha ahaato munaasabatun munaasaba taamatun dhammaystiran dhexdoodana munaasaba ha isku ahaato munaasabadani waa jaamici labada musnadun ilayhina munaasaba ha isku yeeshaan labada musnadna munaasaba ha isku yeeshaan saa ayuu ku leeyahay waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ina alabraara lafii naciimin wa ina alfujaara lafii jaxiimin ina alabraara lafii naciim sow lafdiga khabar maaha معناها سو خبر ماها وإن الفجار لفي جحيم, جحيم سو لفظك خبر ماها سو معناها خبر ماها من لفظا ومعنى خبريتان اسلا نقنين لفظا ومعنى بي خبريتان اسلا نقنين سبب كان صدا إن لك لفصليانا ميشا ميالو مناسبنا ويسكوليهينو لبدا مسندو إليه وأبرار إيا فجار مين إسكا سهر جيدين أبرار إيا فجار ولبدا مسندو إليه وإسكا سهر جيدان لبدا مسندنا والله في نعيم إيا الله في جحيم مين يقول إسكا سهر جيدين labadii musnadna way iska soo horjeedaan bes waa in la isku cadfo haddaba dariiq kaloo kuu banaani ma jiro haddaad isku cadfi weydid kalaamka noocaas oo kale ah waxaad khilaaftay maxay muqtadalxaalkii baad khilaaftay kolka hadalkaagii balaaqa ma yeelanayo biduuni balaaqu noqonaya ina alabraara lafii naciimin wa ina alfujaara lafii jaxiimin waa ilaahay qowlkiisaasoo kale subxaanahu wa tacaala waa ilaahay qowlkiisaasoo kale subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina alabraar kuwii wan wanaagsanaa lafii naciimin nimca ayay bartanka ugu dhex jiraan wayna alfujaara dembiilayowguna lafii jaxiimin naar bay bartanka ugu dhex jiraan ciyaadan billah wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa weeyaan khabriyataan bay iminka isla waafaqeen soo maaha tusaalaha ah iyagoo inshaa'iyataan isla waafaqsanna afar tusaale u doonaya sheekhu inuu inoo keeno de soo afar tusaale kama inaan soo dhigin halkii hore tusaalahaasi waa khabriyataan inshaa'iyataankiina waa kan fadcu wastaqim kamaa umirta fadcu maxamedow ummadda u baaq oo wastaqim adigu toosnow kamaa umirta sidii lagu faray kolkaa udcu wastaqim mayna lafdiga inshaa'iyatayn ka ahayn mayna macnahana inshaa'iyatayn ka ahayn lafdan wa macnan inshaa'iyatayn bay ka noqdeen shay keena in la kala fasliyaana meesha ma yaallo waxaa jira iminka munaasabay labada musnadna isku leeyihiin oo dacwo iyo istiqaamo mayna isku mid ba ahayn dacwo iyo istiqaamo de waa laba shay oo aada iskugu dhoweeyaan munaasabay isku leeyihiin haddaba munaasabadaa isku leeyihiin dacwadda iyo istiqaamadu dacwadu istiqaamadayba ka tirsan tahay dad dhinac ka eegto kolkaa dacwada iyo istiqaamadu munaasabay isku leeyihiin waa labadii musnad labada musnad inay leeyihiina munaasabay isku leeyihiinoo waa nin quraba shaksi qura wey shaksiga quri mura munaasaba isku lahayn nin iyo saaxiibkii kolka isku yeesheen shaksiga qura ka waran labada musnadu ilayhi waaba nebiga calayhi salaatu wasalaam fadcu musnadun ilayhigu waa nebiga istaqi musnadun ilayhiguna waa nebiga kolka waa in la isku cadfo labadaa jumlo haddii cadafkaa laga tagana khatar bay noqonaysaa fadcu ummadda u baaq oo wastaqim toosnow kamaa umirta sidii lagu faray wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan iminka waxaynu keenaynaa iyagoo macnaha khabariyataanka ah macnaha ayay maxay ka yihiin khabariyataan laakiin lafdiga midna waa insha midna waa khabar inii anigu ushiidu allaha ilaahay ayaan markhaati gelinayaa ee washhaduu markhaati ka noqda annii anigu berii'un beri inaan ka ahay mimaa tushrikuun waxaad shariiguti shariig yeelaysiin aayadda sumaynaan soo sheegin waxa inshaha iminka meeshii khabarka sababta iminka khabarkii meeshiisa insha loo keenay sumaynaan sheegin sababta oo sow tixaashi maynaan soo odhan tixaashi waynu kusoo tilmaanay soo maahayn waxa la iska ilaalinayaa waxan dambe inshaha ihi inuu la sinaado waxa hore bimacnaa ilaahay mar ilaahay markhaatinimada uu noqonayo iyo aadamaha markhaatinimada ay noqonayaan may sinaan karaanba inii anigu ushidu llaha ilaahay baan markhaati gelinaya jumlada ushidu llaha soo khabar maaha lafdan wa macnan washhaduu washhaduudani miyayna iyaduna macnaha khabar ahayn washhaduu idinkuna markhaati ahaada weeyaan laakiin lafdigiibay insha ka tahay kolkaa labadan jumlo macna ahaan waa khabariyataan ta dambaa laakiin lafdiga insha ka ah sow macnaha khabaryataan kama aha oo ta dambe una insha macnaha kama aha lafdiga insha kama aha waa in la isku cadfo haddaba shay fasli keenaana meesha ma yaalle inii anigu ushidu llaha ilaahay baan markhaati gelinaya washhaduu idinkana waan idin markhaati gelinaya annii anigu berii'un beri inaan ka ahay mimaa tushrikuuna waxaad ilaahay u shariig yeelaysiin washhaduu markhaati ka ahaada weeyaan lafdiga laakiin macnaha idinkaan idin markhaati gelinaya weeyaan macnaha idinkaan idin waa khabar macnaha macnaha khabar bay ka tahay waa tii saddexaad soo maaha maxaa inoo laaban iyagoo iminka macnaha inshe ka wada noqda lafdigana midi khabar ay ka tahay waa tii afraad baa inoo laaban ay inii anigu ushidu llaha ilaahay baan markhaati gelinaya wa ushidukum idinkana waan idin markhaati gelinaya oo waa khabarkii fatakunu aljumlatu thaaniyatu jumlada haaniyadihi waxay noqonaysaa fii hadihi alaayati aayaddan inshaa'iyatan lafdan walaakinahaa khabariyatun khabr weeyaan fi lmacna xagga macnaha wanaxu idhab ilaa fulaan war ninkii fulaan ahaa u tag wataquulu lahu waxaad ku odhanaysaa kada wa kada idhab sow insha maaha lafdan wa macnan wataquulu ka waran taquulu lafdiga sow khabarka maaha macnahana qul bay ka tahay idhab tag oo wa qul bay ka tahay ku dheh kolkaa macnaha mayna inshaa'iyatayn ka ahayn labaduba macnihii inshaa'iyatayn bay ka yihiin haddaba waa in la isku cadfo halkana afartii jumlo aynu afartaba tusaale usoo qaadanay afartiiba waynu haysanaa wanaxu idhab tag ilaa fulaanin hebel u tag wataquulu lahu waxaad ku tidhaahdaa kadaa waxaa ku dhe fatakunu aljumlatu haaniya jumlada haaniyadihi waxay noqonaysaa min hada almithaal tusaalaha khabariyatan khabar bay noqonaysaa lafdan xagga lafdiga walaakinahaa iyadu inshaa'iyatun inshaa'i weeyaan macnan xagga macnaha ay waqul lahu bayba ka dhigan tahay macnaha ay waqul lahu macnahasaasay ka dhigan tahay falikhtilaafu ikhtilaafku fi lafdi lafdiga uunbu ku sugnaaday laa fi lmacnaa falikhtilaafu iskhilaafka fi lafdi la isku khilaafo laa fi lmacnaa se la isku khilaafi waayo almucawal almucawala calayhi bu yidhi soo maahayn mise almucawal buu idin yidhi falikhtilaafu ikhtilaafku fi lafdi buu ku sugnaaday laa fi lmacnaa kuma sugnaanin macnihii almucawali calayhi hadda la cuskanayey macnaha la cuskada oo haddii macnaha iskhilaafku uu dhaco cid isku iman mayso la isku cadfi maayo almucawali calayhi walihaada wajaba waxa waajibay alwaslu wasli baa waajibay xidhiidh iyo wa cadfu ljumlati thaaniya jumlada thaaniyada ah in la cadfo cala aluulaa ta koobaad lagu cadfo liwujuudi ljaamici jaamica wujuudkiisana loogu cadfo baynahumaa dhexdeeda ka dhexeeya walam yakun hunaaka halkaa ma aha sababun sabab ma aha sababkoo yaqtadii keensada alfasla baynahumaa in lakala fasliyaa wa kullun mid kaste oo min aljumlatayni labada jumlea laa mawdica lahu min alicraaq la soco oo sow saddex jeer baa la isku cadfaa maynaan odhan jumlooyinka imisaynu iminka soo marnay boos keliyaynu soo marnay midkiibaa laakiin sad afar inoo noqday susaa ma ogin kolkaa waxaa la yidhaahdaa labada jumlo marka la isku cadfayo jumlada hore inay maxalka icraab ku leedahay iyo inayna ku lahayn haddayna maxalka icraab ku lahayn hadda la soco haddayna maxalka icraab ku lahayn inay munaasabe isku leeyihiin isna waafaqaan ay khabariyataan inshaa'iyataan isku waafaqaan shay fasliga keenaana meesha una joogin iyo in kalaa loo kala qaadaya haddii intaaba laga helo ay munaasabe isku leeyihiin ay muwaafaqa ka dhaxayso khabariyataan iyo inshaa'iyataan wax fasli keenan aan la isku cadfin iyagoo ta hore maxalka ayna icraabka ku lahayn baa la isku cadfaa waa afartaa meeloodan iminka soo dhamaynay afarta ta hore midna maxalka icraabku ma leh sawsaa ma ogid waad arkaysa ayo wakullun min aljumlatayni laa mawdica laha min alciraab buu ku leeyahay intaa yar hadde waa qaacido weeyaan intaa yar iminka af soomaaliga kugu aqriyaya waa qaacido weeyaan munaasiba welibana waa mabda'a fasliga iyo wasligaba weeyaan inaad tidhaa ha la qaybiyo ta hore inay maxalka icraab ku leedahay iyo inayna kulahayn ha loo qaybiyo haddayna maxalka icraab ku lahayn inay shuruudii oo dhan dhammaystirtaan dee inay muwaafaqa meesha taallo inay munaasabana meesha taallo maanicna inuuna meesha oolin saddexdaa shardi kolka la helo ha la isku cadfo iyagoon maxalka icraab ku lahayn waa saddex shardi hadda afartaa tusaale kolkaa kaaga soo baxaya ee iminka soo marnay athani ka thaanigiihina saddex jeer baynu soo sheegnay halun baynu soo marnay halkiiba afar inoogu qaybsamay athani ka thaanigiihi ida اkhtalafat markay iskhilaafaan weeyaan aljumlataani labada jumlo markay iskhilaafaan fi اlkhabariyati walinshaaiya labada jumlo khabar iyo inshay bay isku khilaafeen midna waa khabar midna waa inshay waa macnahan de iskhilaafku macnaha muhim ahaaye wa kaana alfaslu haddii la kala fasliyo oo labadaa jumlo laba loo kala qaadana fasligu wuxuu noqonayaa yuuhimu mid moodsiinaya khilaaf almaqsuudi maqsuudka khilaafkiisa haddii la kala fasliyo oo cadafka laga daayana macnihii loo jeeday macno aan ahayn baa meesha ka soo baxaya dee waa in la isku cadfo kamaa taquulu waa sidaad u tidhaahdidba mujiiban adigoo ajiibaya lishaksin shaksi binafyi ku ajiibaya laa washafaahu allaahu tusaale ahaan waxa lagu yidhi hal beri'a caliyun war ninkii cali ahaa ma bogsaday baa lagu yidhi hal beri'a caliyun cali miyuu bogsaday waa su-aale ma garanaysaa waxaad ku jawaabtay laa washafaahu allaahu laadani jumlo khabariye abay meesheeda ka taagan tahay laa bur'a lahu ninkaa caafimaad ma haysto waa jumla khabariye ma arkaysaa laa bur'a lahu wax alla wax caafimaadu ninkaasi haystaa ma jirto shafaahu llahu allaha caafiye soo saa ma ahayn haddaba laadani sow khabariye kamayn taagnayn shafaahu llahu mayna mayna mayna inshaa'iye ahayn oyna duco ahayn allaha caafiye mayna ahayn tanna waa insha taasina waa khabar laakiin haddaba haddii laisku cadfi waayo tarkigii la sameeyo macno aan loo jeedin baa meesha ka soo baxayo laa washafaahu llahu ninkaasi ma caafimaad qaba allaha caafiye sow ma ahayn haddaad wowga washafaahu llahu ka tagto macnuhu muxuu noqonaya laa shafaahu llahu allaha ma caafiyo ilaahay ma caafiyo ninkaasu macnihii noqonaya waa khalad waad og tahay laa wabaaraka allahu kolkaad leedahay ya hal acdaaka caliyun shay-an baa laguhi cali wax ma kuu dhiibay kolkaasaa tidhi laa wabaarahu la- wabaaraka laa wabaaraka allahu fiik may waxba iima dhiibin allah ku barakeeye haddaba haddii aad tidhaahdo laada ad wowga ka tagtod laa baaraka allahu fiika tidhaa ka waran habaar bay noqonaysaa alla kuma barakeeyun bay noqonaysaa kolkaa markay labada jumlo iskhilaafaan ee khabar iyo insha ay isku khilaafaan in la kala fasliyay haydoon la isku cadfina ma garanaysaa maadaamuu iskhilaaf meesha yimide maadaamuu iskhilaaf meesha yimid in la kala fasliyay hayda ma garanaysaa haddaba haddii iihaam uu keensanayo wax aan loo jeedin oo habaar ah iminka waad u ducaynaysay habaar hadduu arrinkii isku bedelayo dee hala hala isku cadfay noqonaysaa laa washafaahu allahu laa wabaaraka allahu fiika waad haysaa soo mahayn macnaha haddaba kan labaad xagguu ka dhashay hadalkeennii horeen iminka sharxaynay ma xusuusan tahay hadalkii horeen sharxaynay tii hore soo saddex shardi o maynaan sheegin soo maynaan odhan jaamic meesha ha yaallo soo maynaan odhan munaasabaha isku muwaafaqa meesha ha taallo soo maynaan odhan maanicna meesha yuuna oolin saddexdaa shardi saddexdii shardi ayaa mid la waayey ka la waayey waa kee kan labaad waxa la waayey shardigii muwaafaqada haddii muwaafaqada la waayo ka waran ay labada jumlo khabariyataan iyo inshaa'iyataan isku waafaqi waayaan haddii muwaafaqada la waayo oo fasligu iihaam uu keensanayo macnaha doonaysay macno aan ahayn iyadana isku cadaf waa su-aasheenini athani ka haanigiihi ida اkhtalafat markay iskhilaafaan weeyaan aljumlataani labada jumlo fi lkhabariyati walinshaaiya bay isku khilaafeen oo wa kaana alfaslu fasligu wuxuu ahaaday yuuhimu mid moodsiinaya khilaaf almaqsuudi maqsuudka khilaafkii kamaa taquulu sidaad u leedahay mujiiban adigoo ajiibaya lishaksin shaksi baad ajiibaysaa binafyi nafyi baad ku ajiibaysaa laa alla ilahe ma caafimaadin washafaahu allahu allaha caafiye liman baanad saa ku odhanaysaa yas'aluka ku weydiiyey hal beri'a caliyun min almarad ninkii cali ahaa xanuunkii ma ka bogsaday fatar- fatarku lwaawi wowgoo laga tegaa yuuhimu saamica ninka dhegaysanaya wuxuu moodsiinaya adduca- adducaa'a calayhi inaad habaarayso ayuu moodsiinaya wa huwa khilaafu lmaqsuud sidaad ujeeddeed u qastaysay khilaafkiina weeyaan lianna algarada waxaad ujeeday adducaau lahu inaad u allabarido bay ahayd walihaada wajaba waxa waajibay aydan alwaslu baa waajibay iyo wa cadfu ljumlati thaaniya jumlada thaaniyada in la cadfo cala aluulaa in lagu cadfo lidafci aliihaam iihaamka iyo moodsiinta difaac la difaacayo wa kullun oo min aljumlatayn labada wa kullun mid kaste oo min aljumlatayn labada jumlo ka tirsan laa maxala lahu maxalka uguma aha min alicraabi xagga icraabka waxba waxalla waxay maxalka icraab ku leedahay ma jiro kaasina waa kii labaadee ma arkaysaa athaalith ee kada sow maynaan soo odhan labada jumlo jumlada hore inay maxalka icraab ku leedahay iyo inayna ku lahayn haddayna maxalka icraabka ku lahayn waa shan jeer shantaa shan jeer baa la isku cadfaa inta kalena waa lagu sheegi doonaa shanta jeerba waynu soo marnay shan jeer oo labada jumlo ee isku cadfanay ayna maxalka icraabka ku lahayn tii koobaad imisa inooga soo baxay afar sow ma ahayn maxalkana icraabku mayn lahayn tanna imika maxaa inooga soo baxay mid sow maaha maxalkana icraabku male shantaa jeer ayayna labada jumlo iyagoon maxalka icraab ku lahayn haddana la isku cadfaa ma fahantay maxaa kuu laaban hadday labada jumlo maxalka icraab ku leeyihiin bimacnaa ta hore hadday maxalka icraab ku leedahay haddaba haddii jumlada hore maxalka ay icraab ku leedahay jumlada dambena aad u qasadid inaad maxalkii la wadaajiso xugumka inaad la wadaajiso xugumka waa icraabka tahaaniyada ah ayaad la wadaajinaysaa ta hore xugumkeegii maanicna meesha ma yaallo munaasabadiina way taallaa isku cadaf labadaa jumlo zaydun zaydun eg waxaad tidhi zaydun yucdi wayamnac zaydun yucdi eg cadaha icdaha iyo mancigu mayna munaasaba isku lahayn way iska soo horjeedaan soo mahayn shaksi waa labadii musnade labada musnadunu leeyihin waaba shaksi qudha mayna munaasaba isla lahayn way isku leeyihin soo mahayn waad fahantay labadaa munaasabayna meesha taallo yucdi wayamnac ma og tahay jumlada hore inay maxalka icraabka ku leedahay hadda waa jumladee waa yucdeeda zaydun yucdi wayamnacu oo yucdi jumladaa yucdi maxalkeegu waa maxay waa fii maxali rafcin khabaru lmubtada jumladan haaniyadihiina mayna khabar un ahayn iyaduna mayna ahayn ninkani waxbuu bixiyaa waxna wuu diidaa ya waa noocaa weeyaan zaydun yucdi wayamnac laakiin haddii haaniyada aan idhaa hadda tan oo kale eeg zaydun yucdi abuuhu daahibun abuuhu daahibun maxalka icraab may ku leedahay mayte maxalka icraabku male waa baab gaara iyadu ficilkii zaydba maahe inaga ilaali taas oo kale athaalidka saddexaad idaa kaana liljumla marka uu jumlada u ahaado weeyaan aluulaa ee hore maxalun maxal markuu u ahaado min alicraabina uu ugu ahaado hadday jumlada hore maxalka icraab ku yeelato weeyi oo waqusida loo qasto tashriiku ljumlati thaaniya jumlada thaaniyada a wadaajinteeda lahaa iyada lala wadaajiyo fi licraabi xagga icraabka xayثu laa maanica markii wax maanicihi meesha uuna oolin naxو caliyun yaqulu wayafcalu yaqulu iyo yafcalu ka waran yaqulu iyo yafcalu ka waran sax weeyaan tohraa maxalka icraab kule tan kalena waa lala wadaajinaya caliyun yaqulu wayafcal haddaba fa jumlatu yaqulu jumlada yaqulu abuu ku leeyahay fii maxali rafcin maxalu rafca ayay taallaa waana khabaru mubtada mubtadaha khabarkiisii wakadalika saas oo kaley ahaatay jumlatu wayafcalu macduufatun waxay ku cadfan tahay calaa jumlati yaquulu wa tushaarikuhaa waad la wadaajinaysaa biannahaa iyadu fii maxali rafcin maxalu rafcaynay taalo khabarun haani waa khabar labaad oo lilmubtada'i u ahaaday macnahaasi soo waadax maaha wa xukmu haadihi ljumla jumladan xugumkeegu xukmu lmufradi mufradka xugumkiisa weeyaan almuqtadi ee keensanaya mushaarakata haani ka haanigihii inuu la wadaagsanayo lilawali ka hore fii icraabihi icraabkiisa jaa caliyun wa axmedu kolkaad leedahay axmedku kolkuu isna imaatinka sameeyu sow laguma cadfi jirin jaa cali cali baa yimid sow maa axmed hadduu isna imaatinka sameeyu waa mufrade man cal- caligan hore lagu cadfi jirin waa lagu cadfi jiray dee waa sidii oo kale unbu kuleeyahay xallo wax kale ma jiro walaxsanu ka wanaagsani an tatafiqa inay iswaafaqaan weeyaan aljumlataani labadan jumle la isku cadfaya fi lismiyati walficliya inay laba ismi isla noqdaan ama laba ficil walficliyataani labada ficliyana inay iswaafaqaan weeyi fi lmaadawiyati walmudaariciya ay welibana maadinimo labada jumle la isku cadfaya laba maadi ha isla noqdaan ama laba mudaaric ha isla sii noqdaan ay an tucdafa in la cadfo weeyaan alismiyatu ismiyada calaa miliha iyadoo kale wa kullun mid kastoo min almaadawiyati walmudaariciya ana calaa miliha mid kale wakadaa saas oo kale ayay alismiyatan labada ismiyataana noqonayaan fii nawci muslim